deegaanka cabdale biroole oo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku higa dhanka koonfur galbeed waxaanu ishanjar afartiyo shan kilomitir deegaanka cts ee isu koror sameeyey dhowrkii sannadood ee ka dambey waliba lagu sameeyey horumaro shalgadiisan oo ka saabsan dhaniyada caafimaadka maamulka isbitaalka cabdale biroole ee galbeedka waliba uusoo ka warbiyayee baahida ku jarta isbitaalka ee dhinaga walqobadkan aan baahan adeegyo fara badan aan bixinaa oo ilaah waa kuuranya iskugu jiraan qaybta nafaqada qaybta tallaalka qaybo fara badan aan bixinaa dadka waaweyn caruurta yaryar dhallaanka wax kulle everything oo qaybtaan haddaa umulisada wasaaradda caafimaadka horta waa mahadsan tahay intaan madaxeedu ayuu ku hergalay hay-adihii ka caawiyeyna aada baan ugu mahadcelinaynaa waxaan aada u jeclaan lahaynay intaan in aan haysano in kale inaan loogu sii daro oo ilaa isbitaalka noola weyney hadda u b d bukaan socodaan ka dhignaa in maxaa lehi jiray bukaan jiifka everything noolo noola dhamaystira aad baan u jeclaan lahaynay gaari khaas oo annaga hadda noo shaqeeya malaha markii qofka emergencyga is dhaca hay-adda iyadaa jeebkeeda ku laabata gaariga juuga lasoo kireeyaa saasaa qofka haddii gaari ay naga caawin karto waan jeclaan lahaynay hooyooyinka dhallaanka ee waxaa jira ayagana waxyaaba lagu maxaa lehi jiray lagu taageera sida buskut kaas oy leeyihiinaa jira sida ila boorish wax noocaas oy leeyihiinaa jira waxyaabaas haddii wasaaradda iyo macal hay-adaha hadda nala shaqeey ay awoodi karaan in hooyooyinkaas dhallaanka ah si cudurradu ay u jilcisihiin looga hortago loo nafaqeeyo haddiina laga taageeri kara aad baan u jeclaan lahayn labadaas cosi baan aan dirsan lahaa waxa labaa tacaala waa cudur cudurna waa maxaa lehi jiray dilaa malakamudka oo dadka dib ayuu ka mid yahay waxaa aada maxaa lehi jiray ina fariimaha annaga aan gaarsiinayno oo ah haddii cudurrada ay dilaacaan sidaan annaga fariinta aan gaarsiin in fariinta ayagana ay u qaadaan qofkii ay kasoo tageen saas ay u gaarsiiyaan nadaafadana ay aada u ilaaliyaan ayaan maxaa lehi jiray ayagana aan ugu bogaadi lahay inkastoo bulshada bulsho dhaga nugul oo wax fariintii la gaarsiiya inta badan ku dhaqanta ay tahay annagana waxay karaankahay in hon gaarsiino oo fariinta caafimaad ku saabsan inay kusii dhaqmaan oo dad kalena ay sii gaarsiiyaan aada ugu sii qaar kumid ee bulshada deegaanka weliba ayou ku hadleena sidiiyo in helaayaan daawooyinka buula xaajaa loogu yimaadaa yaaqshabeel baa loogu yimaadaa boorey meesha la yidhahda loogu yimaadaa yaaqdhub iftoy meesha la yidhahda loogu yimaadaa kafarkaana loogu yimaadaa intaasba daawadooda waxay noqotay halkaa inay ka qaataan balse maadaama ay bulshadiisaa u badan tahay xaruntan kaliyana ay soo arooreyso waxaan codsanaynaa in si dhab ah indha fiican noogala soo fiiriya tiimka caafimaadka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan deegaanada ay si dhaba noo soo fiiriyaan ay noo kordhiyaan daawooyinkii iyo nidaamkii iyo dhismadii intaas ayaan codsanaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacii waxaa la dhahaa luuleyaro waxaan ku dhashay cabdile biroole tuuladaanaan ku dhashay waxaan dhihi jiray meeshaanay maantii toddoba sana jubbale ay haastaa maalin alaala maalintii maxaa la dhihi jira ay oo hay-adda ay noo ammaantay ay dhaxdaan laba cunuga hataa aan ku dhale waxaan ku dhahay midda kale gabadhaan waxaan ku dhale sagaal sac haweenimaan ku dhale wiilkaana sagaal sac casarnimo markii casarka laga soo baxay wax alaala waxaan u baahan oo meesha yaala xarunta kama waayn laakiin waxaa keli oo noola keenaa gaari haweenkii markii oo gabdhaha ay fooshaan lagu soo qaado hadii noola helaya u baahanahay dadkana wax oo wajibadalaad waxba kama arag dhallinyarada si fiican inuu soo dhaweysaa magaciiya mare caliaadanaa lay dhahaa waxaan deganahay deegaanka cabdulbiroolo waxaan ku xirannahay isbitaal ishmaidkaan ku xirannahay waxaan leenahay meel aan ku umulno waxaan leenahay meel daawo caafimaad aan ka qaadano ilmaha yaryar waxaan noo siiyaa buskut oo nafaqadarada ay hayso waxaa kaloo nala sameeyaa ilmaha baan noo tilaalaa waxaa nala siiyaa markaan dhalno shoondarada nala siiyaa waxaa nala siiyaa saabuuna nala siiyaa shukumaayo yar iyo mara yar yariso ilmahan ku qabsanaa nala siiyaa waxaan u baahannahay oo meesha ugu soo doonana kama waayno wixii yaalo wixii aan yaalana maba yaalaan waxaan codsi oon geysanayaa inaana noo keeno gaarigii markaan foosha annahay isbitaalkaan ku tegi lahayna waxaa kaloo u baahannahay inaana noo keeno beeshimo oo dharkaan ku dhaqano waxaa kaloo u baahannahay boorash oo mugsamayaalka ay noo cabaan aan u baahannahay caafimaadka waliba uso qayb ku haya adeegyada bulshada xaanish oonka muhiimsan